bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhowun sidela haka dhawaada warka hamiinimee raadiyaha warsaan qodobada isinka dhegaysanna warka walibaa ku mid ahaa taliska booliska koonfur galbeeda soomaaliya ayaa la kulmay bulshada magaalada baydhabo maamulka cusub ee degmada burxa kawana waliba iyo kafashi limeena xilka guddoominimo ee lamaagdhawiya wasaaradda hanraabta ee koonfur galbeeda soomaaliya ayaa sheegtay iniyo kadadaala sida hanraabto iyo un qayb gala lahaayeen siyaasadda koonfur galbeeda soomaaliya munaasabadii xilka hishal wareegayeen ahana ku mid ee agaasimyaalka wasaaradda iyo kadhiidii magaalada baydhabo amarna welibaa laha saaraya baawurleyda ku howlgalaasa magaalada garoobe gudoomiyaha degmada burxa kawana weliba ku hadlaya howlgallo iyo sameeya ciidamada dowladda iyo amisoma xildhibaanna iyo jawaab ku dalbaday madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya shil jeysida khasaaraya ka dhiyi magaalada muqdisho odayaalka cadaadana waliba iyo diidana inay qayb galaan shirka reedinadiisyowka galmudugga ciidamo iyo la wareegeen amniga magaalada kismaayo dhallinyarada soomaali ee yalihiri kureeda markii la ka eedayay inay qorsheeyaan inay ka biiraan ururka is qodobada banaankan waliba ku mid ah dad ka dhimadeen diyaaradda militari oo burburtay
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
waayahay dhugunsidayaal hamniignimada iyo hagalaha subo arbaa talaadan iyo bahasta taariikhdana iyo kaedanta soddonka bilo toddobaad ee julaay sannada lamada kun iyo toban iyo sagaalka warkii oo faahfaahsana taliska booliiska koonfur galbeed soomaaliya ayaa la kulmeen bulshada magaalada baydhabo mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo warkuun nin faahfaahiye kulankunyahay koolaamo amniga iyo bulshada kornool tobanka xaafadood ee beledka baydhabo ku koobantuku ku ararsadaayeen sidii korlanka qaadan lahaya ammaanka guud ahaan beledkun baydhabo isla mar ahaan taasniyo hangudbii lahaayeen ciidanka xooga xaafado silunku horsheeda walyo wal kistoo wal an dhimo kora ammaanka kaasoo sheegen ininka kaha koraan dadyo unka weereen nabadiid taliyaha ciidamada booliska koonfur galbeed janaal mahad cabdiraxmaan aadan taliyaha ciidamada militariga qiybta lixdamaad ee koonfur galbeed cabdiraxmaan timacade iyo guddoomiye ku-xigeenka dhiniga ammaanka iyo siyaasada beledkun baydhabo aadan cali aadan carab oo dhammaantiyo la hadalaya bulshada tumanka xaafadood yamayba guud ahaanbuunku sheekoyeni sidii isku kaalada koro islamarkaan taasna infaylatayniyo bulshadu la wadaagaan xog ciidanka kaasoo sheegeen iniyo qiibku kaalada korana dhibaatooyinka walan dhimo koro ammaanka
shirka maanta wuxuu ahaa waxaa looga hadlaayey amniga amnigaas oo dhowr weji leh yaa looga hadlaayay kow waxaa halkan ku soo shiray waa tobankii xaafadood oo baydhabo dhallinyaradii leh hooyooyinkii leh odayaashii leh culimmadii leh intaba waa maaragtay way ku dhammaayeen waana u yeernay waxaana u sheegaynay waan ka hadlay marka hore amniga guud in la wada shaqeeyo si cadowga ummadda soomaaliyeed oo ma garanaysaa yacni carradan dadka ku dhex jira uusan oga faa'iidaysanin waxyeeladiisii iyo bakhtigiisii inuusan maaragtay ummaddan yacni ayna u suurtagelin inuu waxyeeleeyo dadka shacabka ah dadka shacabka ah oon ilaalina habeenii maalinba arrinkaan isugu yeernay qodobkiisa koowaad nabadgelyadaas u ahaa shirkana wuxuu ku dhammaa hay-adaha amniga iyo bulshada inay wada shaqeeyaan awalna waa wada shaqaynayeen haddana in la sii kordhiyo maadaama wejiyaal cusub uu keenay nimankii la dhihi jiray argagixisada ahaa oo al-shabaab ay wejiyaal cusub keeneen in sheekadii iyo wada shaqayntii la kordhiyo hadba meeshay shaxda u bedelaanna inaan la bedelin annagoo siinay dadka yacni qadadooyinkooda cusub oo hadda soo kordhayna u sheegnay shacabkii xaafadaha inaan iina waa u sheegnay qodobka koowaad waa nabadgelyadii wada shaqayntii kaasuu ahaa waa nabadgelyadii guud gaar ahaan waxaa laga hadlaayey oo ayadana wacyigelinteeda aan u sheegnay nimankii uu shabaab u yeeray kuraastii lixdan iyo sagaalka kursi ah oo baydhabo laga doortay ergooyinkii doortay ayuu u yeeray shabaab afartan beri gudaheeda iyo wax la mida ku imaada meesha la yidhaaha idaale si maaragtay loo cafiyu yidhi annagana waxaan dadka u sheegnay afartan iyo shan casho oo uu shabaab qabtay waa beenti daalum daalum dhalay weeye wuxuu wadaa siyaasado badan inuu dhici ummadda uu dhici jiray yacni nooc kaleoo la mid alley ciddadeeduu wadaa cid u tegi kartaa ma jirto waxna ma cafin karo maxaa yeeley waa burcada burcad muxuu cafinaya cid u tegi kartaa inaysan jirin dadka hadda tegayna dib inayna ugu soo noqonin magaalooyinka ay dowladda gacanta ku hayso ay joogaan meeshii ay shabaab ugu tageen kuma soo noqon karaan magaalooyinka hadday ku soo noqdaanna waa qabanaynaa waana xiraynaa ciqaab bayna la kulmaayaan aadinkuna nin walbow ninkaad taqaanay oo dadkaas ah oo meeshaa aaday inaad meeshaad ku aragtaan aad noo soo sheegtaan annagana waa raadinaynaa waana daba taaganna nimanka ayaga ana waxay u soo dirsaday shabaab nin kastaoo ayaga ka mid ah waxaa lagu soo heshiiyey inuu garo qodi qori iyo bastoolad dhigana gurigiisa weliba waa markii la maatay toddobaadkan gudaajo laamo amnigiiyo ku hadalangayo oo geekaniyo hashiryan dhammaan horroogayaalka tobanka xaafadood beledkun baydhabo taasoo laamo ammaanka sababtayo ka sheegeen kuleed kolkii ergidii iyo dooradeen xildhibaanada federaalka soomaaliya sanadkii lamada kuntimi iliti ee ajiibeen warkii al-shabaabkii oon ka weereen deegaanidiyo waana halashireen kureedna ha ka nagadeen beledkun baydhabo iyo ku welwelsiyiinga iniyo baydhabo ku jeysadaan wal ammaankan dhimo doono taasoo hordhaantay toddobaadkunniyo sheegeen iniyo markaas fadaayaan iniyo ku qabadaan waana hiraanga taasoo lan ogayna saamayntii ay weergada korto mukhtaar sheegeedan dalmar radio warsan baydhabo jinaay eededan mahaysani mukhtaar sheekhadan dalmara munaasabada xilal kashal wareegayeen waxaana kamid wasaaradda koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka dheydayay magaalada baydhaba shukri ismaaciil axmed shukri bidhaan iyo warkuun nin faahfaahiyaasa wasiiro ku tirsan maamulka koonfur galbeed iyo guddoomiye gobolka baaya ku qayb galan kulan xilalka gashal wareejisadayeen agaasimayaasha guud ee ahaana ku mid ee wasaarado dowlad goboleedka koonfur galbeed kureed markii maalmo ka hor isku shaandheella ka sameeyay agaasimayaasha wasaarado agaasimyaalka wasaarado ee xilalka shal wareejisadeen yeesha lahaayeen macdantii batroolka shaqada i shaqaalo howlo guud i reedan dhisowka biyo i tamarta qorsheynta way banali wareegana dukumendi la xiriira shaqadii qof kasta ku haayay wasaarado markaas ku wareegayeen haana ku mid agaasimo wasaarado cusub lambedeli iyo hadallo kooban goobta ku jeediyeen
shalay meela roogtay oo nukuwaad absuud ay ka sheegeen meelmeelaa ku bilaabo geedkan meela roogteen yani meelshaylaho oo lugay kora roogta insha allah barna meela geeladooda wayla rajeeyaneen run ahaantii may horta geedka farxad weyni ahaa ini xilkii agaasimanimo guud ee wasaaraddaas aan ka wareegiyay walaalkay agaasimihii hore ee wasaaradda howlaha guud suuri
may sharaftiin inaan geedka runtii aana wareegiyo walaalahay wasaaradda howlaha guud oo aana mudadii lamasena ka shaqeeye markii wareer aan ku hadala wasaaradda howlaha guud muddo lamasena roogi magindibey iyo oo halwarqas hata aan haysano wasiiradii hore wasiire fatxi ibraahim baxuur oo haata shaqeyneen muddo sanadii walitar ah aniga mid hoose ha ku bilaabmin geedkana alxamdulilah may marayso wasaaradii intii meeluu la fadiyo qalabkun iyo xafiisyo iyo shaqaalo ilaa iyo tumid oo qof roogan ilaahay mahdiisu bacdi salaam rudun geeka ciidan faraxsana tiya geegsa sharafle dad madaxe mas-uuliina oo la isku wareejiyaan waana nafla qayb qaada meegaan ku mid ataa dowladnimada wasiirka howlo guud ireedan dhisow ka imanayayow koonfur galbeed soomaali axmed sheekh maxamed iyo wasiir ku-xigeenka shaqada i shaqaalo koonfur galbeed shamse sheekh ibraahim iyo sheegaan intii agaasimyaalka shaqo weyn in hayaan wasaarado i shacabka agaasimo maxamed aadan runtii agaasimo aada iyo aad wanaagsan iniga waan harayaa waxaan rajeynaya insha allah wada shaqayn dhaba inay dhexmari doonto waxaan kaloo ammaana dugaalin aad baan usoo jeedinayaa agaasimihii hore ee shaqadii shaqaalaha agaasimo cabdulaahi runtii waxaan siin karaa agaasimo isagan aada iyo aada usiimay qaayo u leh muddo dhexdood aan wada shaqaynayay wax iskudhac iska tahay wax lamid aan dhexdaan iska jirin isagan uu yahay agaasimo runtii qiimo leh oo aada u degan aan dareemayo meelaha meeshu tagan wada shaqayn dhaba inuu samayn doono maasha allah agaasimiyiisu isagana
gudoomiyaha gobolkuwa ee carabka ugu isteeg waxa weeye xilku waa meeto weeye waa ku isku iib weeye qofba qofku ku wareejinaya hadagaas meesha guud mid xilkii xil isballeeyey oo aan shaqadayna ma jiro marka dhig cusub mid walba inuu wasaaraddii uu kasii shaqaynayo maahe tii kala geliyo ayay bays u tahay in isbedelka ugu dhaco eedadan mahsanta shukri maamulka cusub ee degmada buurxakabana weliba ayuu ka fashay lameena xilkii guddoominimo ee lamadhabi maxamed nuur maxamed cabdulaahi faransa ayaa warkuun nin faahfaahiye hili wasaaradda arrimo guda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaan magacaawtay degmada buurakab ee gobolka baay maamul cusub iyo weliba usa maamulka naqday kowsa fashilima weliba ayuu sheegana qaar ku mid ee shabaabka noolan degaa degmada buurakaba intii oo maalintii shalay taariikhdiya ka beeganaytay labaatii sagaala bili todobaad lama kun tumiyo sagaalka dhaclin jeysiga qaar ku mid a ganacsidan kuwiin degmada buurakaba ciidamada degmada buurakaba ee gobolka baaya weliba iyo naqdan waxaanu iyo inta badan iyo dhacayaan ku sinin jeysidaayanga dadka ku nool deegaansho weliba xalay markii hayti taariikhda labaatii sagaala bili todobaad lama kun iyo tumiyo sagaala dukaamo wiin iyo ka dheeca ciidamada lacaga tiridii iyo deeraasa lixdii shan milyan oon dhakan saddex kun dollar iyo moobeli iyo jaakadooyin iyo dhar kalaba kiiyo ganacsatadan kuwiin iyo shirkagobsadeen masjiduraham oo ka taala degmada buraqab iyo weliba iyo haskoof gordeen intii oo maamulkan seedan usoona jawaaban kubi intii iyo iskareeban dadka iyo xubno raadsadan ama ciidanba ganacsatadii iyo weliba iyo hadaleenga ku kumid ee waryaalka warbaahinta warsana rashka booyagadka taleefonkan ka hadalan yoonan ku warbiyan xaaladda hadda deegaanka marahayta wallaahi lamadan beri ma jira magaalada ciidamada dhagtiga kuleysaayaan signa daren signa iyo maamulkiio awood daro maydhaaraay awooda lahayn oo usuban iyo maydhaaraay iyo sababtii isbu ilaa afar ber mudulikro walala kubsuday walala dhacahay danlaxadana waa maydhaaraay socdankasonkadaawoodasina madhe ciidankii ciidamadii maydhaaraay xaraysinaayeen kullisho magaalooyinka afartiyo gees tuulooyinka una dhow hadda seedahayan wada hadlaayaan dhangooluduwa oo laxadana madhe kase gudoomiyaha maamul cusubun maamulka weli misku daba dhiisan langamarka kahabaay kulay madareysamanti amarlaka kahabaay magmaleena laakiin iyoodanti karaasho weli shaqeeyeen rooraanti karaasho shaqeeyeen laakinlaka tambade kase والله مل دكاميال وشوبني ولا غزة وهذا بيسات تقريبا تدعقون دولار هيك بدن بيسات انك غير سكسي على يلنا هي عندنا عبرت الجيس ولي دور جدا جلاس جدول بين إسبار جونا لديكي بابورتي با بادي مرور غازي العراء ما إلى رهارو بيانو بادي عمت كت جراين كل شو ولا تولنا bees kulle beese maasha allah beese badanka kuma qonto maylaraay ganacsatada uryaamante iyon ilaa mar maylaraay nanaysiya untinan iswaardayn iyo dinan waarday dhasiyo markin jawaane furaan arag ilaa muddo labaatan biratan iqaasore haydeedaan mahadsanyaa maxmed nuura wasaaradda hanraabta koonfur galbeedka soomaaliya ayaa sheegtay inay ka dadaalada sidii hanraabta koonfur galbeedka soomaaliya iyo qaybun ku noqda lahaayeen siyaasadda koonfur galbeedka soomaaliya sahare cabdiqaadir maxamed iyo warkuun nin faahfaahiyaas saciide sheekh isxaaq iskuiraah haweenka wasaaradda hanraabta iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed ee gobolka baay ayaa ku hadalay doorka haweenka ka dhex muuqdan siyaasadda waana sheegtay inay wadaan dadaalo ka eedan sidii haweenka anka dhex muuqda lahaayeen siyaasadda dalka gaar ahaan koonfur galbeed saaciide sheekh yasaas oo kale ku hadali sidii wasaaradda haweenka anka dhiirigeliyahayd haweenka siyaasadda siyaasadda doorka haweenka kala tamay bo-ataa macnaha shalay inay ku dugunaayna siyaasa mahayna gabrowaan jiditee fadheedayan aqoonna ma lahayna geeka wayba leeyna gabrowgii jaamacadaha ku bahay iyo weli jaamacadii kadahay weli kale habeen inay ununa door weyn ku jeysana maba weli sii dayayna gabdho inay siyaasada jaamacadooyinka inay ku baqdaan qayb siyaasad eh qayb dhaqaatiir eh inay ku baqahayaan wayba adeed anku kuur jirnay dhiniga siyaasad weli un kulanay weli un dhahay hortanan baadii nooliinan bukudi fiyaawade maadaama wasaaradda haweenka carra afkaanka jirtay ilaahay koran qaadi bay leeray kii sare u qaadiyo saanta labalabeysiyo kor u qaad wasaaradda haweenka leeray rumarayd kaasay wasaaradda walbadana dhulka ku duuganay tii geekana alla banaanka saari gabar aqoon-yahan ee saartay haddii gabar kasaba sida gabartuun nagada badi iyada herlan deerfadi si haddii gabartuun un walanoo walanoo moqonay maadaama unu ka dooda jirnay ama fanqal an teeganayni wasaaradnin teegan oo koonfur galbeed eh oo weli una haniin biida weli una lahaynay ma aragna laakiin hadda weli una lana banaanka taali geesnimo muujiyahayn wasaaradda haweenka walbadana gobatay geeka gabar ofsada hayta maka jirta yaba dad bar yaba dad gala hayta waayo wasaaradda dhiirigelinta kasoo badi way gobanay seminaaro oo kow iyo lama leerooma eh oo haween leen gobani oo dhiirigelin suubani ololeena la suubi ololaha oo wasaaradda sii gobada hayto baaxadii eedan wiin gabdhoogi suubiyana weli ololeen suubiyaan seminaaro biyahayaan wasaaradda taasaa ka kuri jirta haddii ilaahay raalli ka naga doon wali unalanna konsol kulanna wali kulanna minishiibi kulanna kulliiba inay qaadano rajadaan kuwiinta dii iska duwaha wasaaradda hanraabtiyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed saciide sheegya gabdho soomaaliyeed gaar ahaan ahaan koonfur galbeed kala dardaarantay ini iyo gabdho fadaayaan siyaasadda intiioo wajahayaan caqabado badan caqabadoogasniya sheegtay iniyoon dulqaadan waana ka tartamaan aqoontiyo horta way buwaa wala haddii la erananba aqoon-yahan alla ku biye haddii la eran lahayna una dooro way suubiyaane una aqabad ina malaageen oo haysadeen habartu maniin dhana maniin barina yana neeraay laakiin haddambay kuurkaa galay awoodnaha weerdhadi wey ini habarti gabarti ama gabarti walfadaaso aqoon-yahan eh siifiishe ama shahaadooyinshe wasaaraddahan gudbiye unulka doodna inay gabartiyada meelila fadaw la jiyey raallika nagada wali haddii ku dambeey inay gabro tartan suubiyaan hajiye la aqoonti lasi way banka baaqee gabdho intii wal gorata walba bartay intii wal kasaaneen inay isdhiirigeliyaan oo walbarashada galaan tan lamaad maynka dhiirigeliyey inay walyoleeyin qaadadaan tan saddex mayka dhiirigeliyey iniya dardarka sidii gabartu wasiiradda insuubade walhambarati gabar ka sareed ee jirta iniya walbarad oo wasaaradda nankii wal ambaahangna wasaaradda ninka kooy una tixgelin gooni asiina waliyo meeliyo fadaayaan wal badana banaan hadda boos badana banaan boosaas inay istixgeliyaan taasaa ka wacyigeliya waan walan ka sheegay hadalka saciidiyaaway bakooyaha ee xilli dhowaan madawiinaga koonfur galbeed soomaaliya uuse sheegay inay dowladdiis iyo doorsheed sii doonta haweenka magaalada cadaade ee gobolka galgaduud weliba geeka kulunka weeldhaday xubno guddiga qabanqaawada shirka reerinhadhiisyowka beelo degow deegaanada galmudug iyo odayaalka iyo walgaradka magaalada saya kulankaasi inta badanba weliba lunku hadalay sidii odayaalka cadaado iyo uun qayb garan lahaayeen shirka reerinhadhiisyowka galmudug ee gogolis yaala magaalada dhuusmareeb iyo dhisoowka galmudug oo lungdhanya inkastoo saxaafadda bannaanka ee kurugtay kulunkaasiya weliba wararka rukeelow iyo sheegahayana inay odayaalka cadaado iyo guddigiiyo in sheegaan inay marnaba iyo diyaar iyo ininhayna iniyo ku qayb galaan shirka reedinghaliisyowka ee magaaladaasi dhuusmareeba ka dhiyowa sababtiyo ka diideen iniyo ku qayb galaan shirka odayaalka cadaada weliba iyo ka sheegana inay guddiga iyo ungudbiyeen inay shirkaasay iyo fadaayaan inay lakaqabada magaalada cadaada islamarkaasna iyo eta xarunta baarlamaanka galmuduga wararka waliba intaasi ka darayana inay xubno guddiga qabanqaawada shirka reedinghaliisyowka galmuduga ee uu soo gaamiyo cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi iyo odayaalka dhaqanka iyo ka sheegaan inay go-aansho iyo ungudbi doonaan madaxda dowladda federaalka guddiga qabanqaawada shirka reedinghaliisyowka galmudug waliba socdaal horey oon kaseedana amaan iyo ka marayna xeraale huurshe balambaal iyo caabudwaaq iyo gaalkacyo walibana dhammaan deegaanadii iyo seedeen walgaradka ka nool iyo labadaagana qorsho iyo wadaan gudoomiyaha degmada buulaberdi iyo ku hadali howlgal iyo sameeyeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo amisoma bashiir cabdulaahi cusmaan iyo warkuun nin faahfaahaye maalmihii ugu dambeeyey deegaan hoostaga degmada buulabarte ee gobolka hiiraan waxaa ka socday howlgallo ka dhana al-shabaab oo ay wadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo ciidamada jabuuti ee ka tirsan howlgalka midooda afrika ee amisom waxaana howlgalladaas ka hadlay gudoomiyaha degmada buulabarte cabdicasiis cabdulaahi daahir duuro waxaana uu sheegay buulabarte hadda alxamdulilah kolleyba aad iyo aad bay u fiican tahay abni ahaan boqolkiiba boqol magaalada iyo inta gacanteenu gaarto ilaa iyo labaatan soddon kilomitir waa habi waaye wax dhibaato oo ka jira habeeraate ma jirto mamama wax dagaala ma ahayn ciidanka inuu soo baxayna waan ogeen oo abdheydan waa nala wargeliyey ciidankeennana wuu baxay si nabadgelyoay ku yimaadeen wax oo iska caabin oo ka hor yimid ma jirto dhaweynaynaa waana bixinaynaa dhulkaas haddii ilaa yidhaahdo annaga ka maamul ahaan ayaa bixinayna biidnillahi kariim in meeshaas ay noqoto qaybtooda labaatanaad sidoo kale waxa uu sheegay inay sii socon doonaan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab oo ay wadaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ee ku sugan degmada bulubird ee gobolka hiiraan hadday soo dhuntaan waa dad tuugo oo iska qawlaysataa marka wax dhici kale waaye dee annaguna maalin kastaan raadinaa waana iska dhexinaa way carraan oon meeshii lagu sheegana waan aadnaa waa hawl oo joogto annagu sibil dabacad ahaan bulubirta aan dabacad u leenahay waayo habeenii maalinba waan soconaa waa waxyaabaha keenaya in annagu ay naga fogaadaan mar kasta ereyga maxwiisley la yidhahdana annagu dadkii shaksiyan aan ninkii bixiyaan ahaa meesha ka baxdana buululteed marka annagu dabacda noo gaara oo nimankaa kula diranaa jirto waana isgaranaynaa waana la garanaya hidhadaag mahadsanyi bashiira waxaana hukumida shacabka deegaanada eldaahir ee gobolka bari ee puntlandna waliba geeka iyo dhikana mudaharaadyo iyo aankor jeedeen xukuum dilta weyshe oo maxkamada ciidamada qalabka wada ee puntland iyo karidii shalay askari ku tirsanahay ciidamada maamulkaas askariga maxkamada ciidamada qalabka wada ee puntland iyo karidii xukuunka dilka yala kaeeday fududeeyowka dilkii boosaaso lankajeysidii maarayihii dekada boosaaso ee shirkada b o paul antony formosa shacabka ayaa sheegeen in askariga la xukumay lakama dhawaayay xidigle maxamuud axmed maxamed xukunse ya ee kooxaga dare islamarkaasna madaxda puntland iyo anicadala falna shacabka deegaan deegaanada kala duwan ee puntland waxaana hukumid ee dadka banaanbaxyada dhikaayo waliba iyo sheegana ina sharcidariye eto xukunkii lakarida askariga say walibana iyo dalbadena waana madaxda puntland iyo kudal badana inayo ku fiirsadaan fulinta xukunkaasi oyo ka sheegaan inuu is-eeyo koo dowladda shisheeye laka raaligeliyo xildhibaanna weliba jawaab ku dalbaday madaxda dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan iyo warkuun nin faahfaahiye xildhibaan cabdi shire jaamaco kumad ee xildhibaanada golosha cabkiya si kulul un ku hadalay fashilka amni ee xilligan ku jara magaalada muqdisho wusu-ana dhaliil injeedi madaxda dowladda federaalk soomaaliya xildhibaankiya sheegay in madaxda dalka iyo wajahayaan culays fara badan haabahaato iyo mas-uulka iin iniyo la kooyaan qorshe dhiniga amniga ah waybana uuse sheegay in ra-iisul wasaaraha soomaaliya uuse xilligan ka mashquulsanyey xaaladda galmudug useona sheegay inuuse ka jara xalka soomaaliya markuuse reedhankanagada magaalada muqdisho iyo laku sugaha isbeddel dhiniga amniga ah oo lanku baahanye xildhibaankiya qoraal uuse shalay hadhakii bartis facebook use kaley wayba uuse kuka hadlay baraxgii kudhihi xarunta gobolka banaadir madaxweynaha prime ministerka magacaabay prime ministerka xukuumaddu magacaabay amniga iyo madaxweynahana waa chief of staff oo dhinaca amniga marka anigu kalama reebayo wuxuu dhan waa madaxweynaha ilaa iyo prime ministerka intuba markaan oo kale waa isku daraa maxaa yeelay amnigu madaxweynaha qayb buu ka yahay way waa isleeyahay dowladduna waxaan isleeyahay prime ministerku shaquu ku magan yahay oo aad u dhib badan waad garan kartaayo hadde waxaa la yidhaahdaa dhibka soomaaliya inta badan galmudug baa ayuu ka yimaadaa baa la yidhaahdaa marka haddii galmudug xal loo helo soomaaliya xal baa loo helaa la yidhahdo marka adi howl adag baa jirta waxaan rajaynayaa prime ministerku isagoo halkiisa jooga ama anuga markuu yimaadaba in isbedel weyn ayaanu filaynaa oo dhinaca dawladda ku yimaada yno wax badan baanu sugaynaa marka lama filahayo haddaad istiraahdo khayr bay noqonaysaa khayrka waan rajaynaynaa laakin waxaa loo baahanya dadaal waxaan u baahanahay in yno isbedel weyn dawladda lagu sameeyo oo shacabku uu dareemo isbedel inuu jiro nuxurka ugu weyn oo aan soo gudbinaya intaasu ah waaxda cadaaladda maraykanka ya sheegaan in la yidhi lama onog oo soomaaliya xaanaso waana kastuunay dalkaasay waana la keeday inay qorsheeyaan inay ka biiraan ururka iskamadhawey dowladda islaamka sidii ah warmaasta wakaalada wararka ee e f b da lamadan owlaad waliba da-adii oo laka sheegay intan dhexayta labaatan ilaa labaatiyo kow walibana iyo ka noolayana magaalada tuscon ee gobolkaasi arizona walibana laha war mahayo inay lamadaas unaga iyo qorsheeyaan inayo unsafaraan gobolka sinai ee dalkaasi ee masar siyo ag dagaalamaan kooxda iskama dhawtay dowladda islaamka sida laha ku-xigidii maxkamada federaalk ee arizona walibana jimaadilakiri garoonka diyaarado caalamiga ee tuscon kureda markii baaritaan laka sameeyay diyaaradda meeliye mbahaasa waana iyo ka wajahanayti magaaladaasi qaahira idaacadda raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo ayaa warkiihamiinimo ku dhuunsay tan dhuunsadayaala inta la xaqiijiyay ilaa tomiyo shan qof ayaa ka dhimatay meelo toban kalna iyo ka dhaawacmeen kureeda markii diyaaradda militariga bakistan la haytay iyo kadhiidii xaafad ku tirsan magaalada rawalbindi ee dalkaasi hindiya dadka dhimadeen iyo waxaan dhaawacameenba waliba badanyina shacaba walibana dadka dhimadeen iyo naskakajarana shan qof oo kumid ahaytay shaqaalo diyaarada iyo tumunkalo oo kumid ahayeen dadka degnay xafdeysay ee ka dhiiday diyaaradaasa dabka kukahii diyaarada waliba burburiyeen jeystay guud ahaanba minato badan oo kiyaala goobtisay iyo dawaana iyo jaraan dad kale oo gurmada lansuubiyey waana lahka badbaadiyey ilaa iyo hadda micida walyaabo ku dhaladay shilka haabahaata magaalada rawalbindi oo ka dhawaca caasimada bakistan ee islaamabada waliba kiyaale saldhigga militarinka weyn ee dalkaasiya si kastaba ha toolaamo amniga iyo mas-uuliyiinta dalka bakistan welimu ku hadalna dhacadon walibana la xasuusaday sanadii lamuud kun iyo tobankii diyaarada ka burburtay meelka dhow magaalada islaamabada waanayo ka dhimadeen dadeero ilaa boqol konto iyo laba qofa warkii hamiinima idaacadda raadiyaha warsan siinkoy dhawunsadyaal hamiinimaadon intaninkegiyo warka waliba sinjeedi ayaana bilaahi laa sheekh shaabe intii warkuun kulamade reedun kulmaan dhawunsadyaal waliba siin kuu tabanay sidaas nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu